إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar nafuurnimo ah oo ka dhacaya xero ciidan oo ku taala muqdisho iyo weerar kale oo ka dhacay isla magaaladaas in ka badan boqol askari ayaa dowladda federaalk looga dilay weerarkii xalay fiidkii ka dhacay xerada nacnac ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho rag hubaysan ayaa ruux soomaali ah ku dilay xerada xagar dheer oo ay gacanta ku hayso dowladda kenya sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray magaalada afgooye ee shabeellaha hoose waxaa la baahiyey dardaaranka mid ka midin qamaasiyiintii dhowaan weerarka ku qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo waxaa soo badanaya dabka ka kacaya xaafadda islii magaalada nairobi oo ay soomaalidu u badan tahay weeraro ka dhacay gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo diyaargarooba qodobadaasoo faahfaahsan القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa xataa kay taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay labiyo tobanka rabiicu thaani sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar nafuurnimo ah oo ka dhacay xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho iyo weeraro kale warkaas iyo faahfaahin ku saabsan boqolka askari ee lagu dilay xerada nacnac ee magaalada muqdisho waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay camaliyadii nafuurnimada aheyd ee ka dhacday magaalada muqdisho iyo howlgallo kale oo ka dhacay gudaha caasimadda ayaa u qornaa sidatan howlgallada magaalada muqdisho koob iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan shanta nofembar laba kun laba iyo labaatanka iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay galabta ciidamada mujaahidiintu fuliyeen howlgallo lagu beegsaday xarumo saldhigyo iyo isbaarooyin ay cadowgu ku leeyihiin magaalada muqdisho howlgalka koowaad oo ahaa camaliyad istishaadi ah waxay mujaahidiintu la beegsadeen xerada tababarka ciidamada riddada ee loo yaqaano nacnac xerada nacnac oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday abaabulka boqolaal maleeshiyaad ridda ah kuwaasoo loo diyaarinayay in saacado kadib loo qaado mid ka mida waddamada shisheeye si halkaasi loogu siiyo tababar ku aadan la dagaalanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiinta oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa cadowgu ka wado xerada nacnac ayaa halkaasi ka fuliyey weerarka hortag ah oo dhabarka looga jebiyey dhagartii cadowga camaliyadda oo uu fuliyey haliyey ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa lagu beegsaday maleeshiyaadka xilli ay safaf dhaadheer ku jireen gudaha xerada istishaadiga ayay allah fadligiis u suura gashay inuu bartamaha ka istaago safafkii cadowga halkaasna uu sidii loo qorsheeyey uga fuliyo camaliyadda khasaaraha horudhac ah ee cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa boqol iyo shan askari oo goobta lagu dilay iyo dhaawaca soddon iyo toddoba kale khasaaraha cadowga waxaa ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa cadowga kuwaas oo maamul iyo tababarayaalba ka ahaa xerada waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan allah ka baryaynaa inuu shahaadada ka aqbalo mujaahidkii fuliyey camaliyadaas barakaysan waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa saraakiishii mujaahidiinta ee iska lahaa diyaarinta qorsheynta iyo hirgelinta camaliyadda iyo cid weliba oo gacan ka geysatay howlgalkaas guulaystay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha caasimadda waxay caawa fiidkii sagaal weerar oo lagu beegsaday cadowga murtadiinta ah ka fuliyeen degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho howlgallada ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo fariisimo iyo isbaarooyin uu cadowgu ku leeyahay degmooyinka shibis kaaraan xamarjajab waaberi wardhiigley howlwadaag hodan iyo wadajir khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa cadowga lagu gaarsiiyey howlgalladaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga kaga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
aayaddaasi qur-aanka waxay u dambeysay war-saxaafadeed ay soo saareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobadii kale ayaan idiin soo gudbi doonaa balse war hadda inaga soo gaaraya dhanka iyo gobolka gado ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay kamiin goordhow u dhigeen askar ka tirsan maamulka jubbaland oo ku socdaalayey duleedka degmada buurdhuube ee gobolkaas weerarkaas oo dhabagal ahaa ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari kuwaas oo magacyadooda ina soo gaaraya waxaa ka mid a askarta halkaasi lagu dilay axmedey oo laba xidigle ah muudey oo ahaa laba xidigle iyo sidoo kale nuux oo ahaa askari dable ah laba qoray oo akayfodhi zaban ah ayaa sidoo kale laga furtay iyadoona laga gubay mooto ay wateen rag hubaysan ayaa ruux soomaali ah ku dilay xerada xagardheer oo ay gacanta ku hayso dowladda kenya warkaasi war kale oo ku saabsan dab ka kacay xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ay soomaalidu u badan tahay waxaa ka waramaya mahad cubayda xerada xagardheer oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee soomaalidu ku nooshahay kuna yaala dhulka soomaaliyeed ee kenya xoogga ku haysato ayaa waxaa ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil yar oo soomaali ah laguna magacaabo cabdulfataax axmed dilka cabdulfataax ayaa waxaa geystay nin madow ah oo ku ganacsanayay xerada qaxootiga xagardheer wuxuuna u adeegsaday mindi uu kaga dhuftay meel halis ah taasoo keentay inuu ugu dambayntii dhiigbax u dhinto taliyaha booliska gumaystaha kenya uu ka sameeyey xerada qaxootiga xagardheer ayaa ka warbixinaya sida uu dhacay falkan iyo waxa sababay
nin baa imaade ninka oo xajnabi oo wax meel ku iibsanay taas u imaade yarkan oo geeriyooday hadda waa markuu imaade wax baa karin rabe goba markuu goba gobahaas karin rabe oo isaashini waayo asaga mindi oo waxaan kala oo meesha yaala askaate yarkii markii isfahmi waayo ninkii wuxuu dayaa adi goba waa gadani waysay hadda mindida aad qaadad ii soo xeli meeshaas aad dagaal ka bilowday waa ismurmeen dagaal dagaal baa dhexe markuu dagaal dhacay ninkii xaaji nabig ninkii mindidaas ku gooya yarkii isbitaala loo qaaday markii isbitaal gaaray siduu zaa'id u dhiig baxay waa geeriyooda soomaalida ay gumaysato dowladda kenya iyo kuwa ku nool dalka kenya ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya dadka ku nool dalkaas kuwaasoo ay ka mid yihiin afduub iyo dilal bareer ah dhanka kale dab xoogan ayaa ka kacay guri u dhow suuqa islii ee soomaalida oo ku yaalla magaalada nairobi waxaana dabkaas uu dhaliyey burbur xooggan oo soo gaaray guriga uu dabku ka kacay iyo khasaare baaxad leh oo halkaas ka dhashay waxaa la baahiyey dardaaranka mid ka mid ahin khamaasiyiintii dhowaan weerarka ku qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo maxamed daahir cali soow ayaa warkaas soo jeedinaya idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay cali xasan ibraahim oo loo yaqaanay cali ansaari kana mid ahaa raggii inqimaasiyiinta ahaa ee weeraray hotel tawakal oo ku yaala magaalada kismaayo cali oo dhashay sannadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa ka dhashay beesha dabarre ugu horeyn waxa uu ka hadlay waxa ku kalifay inuu bixiyo naftiisa waxaad iigu kalifay naftay bixiyo aayad ilaahi subxaana watacaala badan aan arkay iyo xadiid rasuulkeen salawaatullaahi wasalaamu caleyh ku sugan aayadda qur-aanka waxay leedahay wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtigaaa maradaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum amwaalahum biana lahum aljanna aayadahaas markii arkay iyo rasuulkeen salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiid badan uu ka sheegay fadliga ay leedahay shahiidka ayaa go-aansaday in ilaahay subxaana watacaala nafteeda iyo dhiiggeeda iyo lafaha aan u bixiyo oo gaaladaas muslimiinta maanta ciqaabaysa in ilaahay subxaana wa tacaala faraj u noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaaway lafahay iyo dhiiggay ilaahay subxana wataala muslimiinta nasr ku siiyo waxaaway wayaasfiisi duura qowmi mu'minuun ilaahay subxana watacala ummad ugu dhigo waxaawaaye anagan ilaahay subxaana wa tacaala raalli iga noqdo jannadis firdowsan ii geeyo intaas ayaa ii kalaftay in waxaawaaye camalid istishaadi aan soo codsado muddada waraysiga ayuu diray fariino kala duwan oo tan koowaad uu ku wajahay shisheeyaha ku soo duulay dalka fariintan ka wajahan gaalada dalka kusoo duushay waxaan dhehi lahaa waxaa waaye walaalo badan horay oo fariin idinka diri waa jiraan anana insha allahu tacaala kama gaabsana insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa gaaladaas dalka kusoo duushay dalkan soomaaliya waa dalkiina ma aha dalkiin u laabta idin dhihi lahaa haddaad u laabin weysaan insha allahu tacaala waxaa waaye waxa aad ka laabataan idin tusi doonaa biidnillahi albaari waxaa waaye dalkan dal muslimiin ah way muslimiina iska leh gaalo wax uguma jiraan waxaa waaye gaaladaas soo duushay waxaan dhihi lahaa waxaa waaye dalkiina kalaabta dalkiin haddaa aadan hataa aniga waxaa idin wana laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah kow tan labaadna dalkeena kusoo duusheen waxaan dhihi lahaa dalkiin ulaabta dalkiin ulaabta dadkan soo muslimiina iska leh waxaad rabtaan in diinteen bedeshaan waxaa waaye taasna ma suurtagesh insha allahu tacala riga u diyaarsan habeen imaan u fikiraya cali xasan ibraahim ayaa dardaarankan kaga tegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la dagaalamaya isbahaysiga duulaanka ku soo qaaday soomaaliya mujaahidiinta cadow hortaan waxaan dhihi lahaa isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaaha lacalakum tuflixuun waxaa waaye marka hore sabra gaalan la sabartama ilaahay subxaana wa tacaala halaga baqo waxaa waaye maanta waxa gaalan ugu guulaysan waa ilaahay subxaana wa tacaala in ay ka baqna waayaan waxaa waaye ducadan hala badiyo waxaa waaye adakaaraadka hala badiyo waxaa waaye gaaladan waxaa waaye waxa iyada ay madeegaysa jirta waase laga digtoona gaalada asaaliibta adeegsata waxaa ka mid ah in muslimiinta ay xasdaan waxaa waaye waxaa kale kamid ah baqi iyo waxaa waaye waxay adeegsadaan ka mid tahay asaaliibta ay adeegsadaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay bisa mashtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqyan an yunazil allah waxaa kaloo ka mid ah asaaliibta ay adeegsadaan ay muslimiinta oo waxaaway absigeliyaan kor diyaarada socota ku arkaysa hoos waxaaway taangi alaab alaab socota waxaaway jaajuusa loo soo adeegsanaya inama dalikum shaytaan yukhawifu awliyaa'ah falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin waxaaway asaaliibta adeegsanaa ka mid tahay waxaaway asaaliibtaas laga digtoonaa mustaas u dirla mujaahidiin qaybaha dambe waraysiga laga qaaday cali xasan ibraahim ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyadda ehelka uu ka dhashay ee beesha dabareh ayuu u soo jeediyay inay u heeliyaan diinta oo isgarab taagaan mujaahidiinta ehelka aan ka dhashay waxaan leeyahay waxaa waaye maanta jihaadka waa ka yarnahay waxaa waaye istishaada khaasatan waa ka yarnahay anaga ma arkin in yar maahana waxaa waaye ragga waxaa waaye oo dabarar ka tirsan waxaa waaye jihaadka hala soo aado oo waxaa waaye khaasatan maktabkan insha allahu tacala ha lagu tartamo raayraay ha lagu tartamo maktabkan insha allahu tacaala ragga ka fadhin waxaan dhihi lahaa waxaa waaye oo beesha ka mid ah waxaa waaye diinta ilaahi subxaana loo soo kaco oo jihaadka maanta lagu dadaalo waxaa waaye kuwii diinta ilaahi subxaan u nusreeya hala noqdo haddii ilaahi subxaan diinta u nusraysaan waxaa waaye ilaahi subxaan u nusreeya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullah yansurkum wayuthabbit aqdaamakum waxaa waaye diinta ilaahi u nusraysaan ilaahi waa in nusreeya gumihiin waa sugaya waxaa waaye diinta ilaahi subxaana u nusreeya dhihi lahaa qabiilka beesha dabar si kastaba ha ahaatee idaacadda al-andalus ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxa ay baahisay waraysyo ay ka qaaday raggii weeraray hotel tawakal halkaas oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray degmada afgooye ee shabeellaha hoose warkaasi war kale oo ku saabsan howlgallo ka dhacay gobollada shabeellaha hoose banaadir iyo jubbooyinka oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalle ka fuliyey gobollada banaadir shabeellada hoose iyo jubbada hoose haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle ka fuliyey magaalada muqdisho kuwaas oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla magaalada muqdisho rag kale oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnay halka loo yaqaano xaafadda goofka shiraaye ee degmada dayniile dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday gaadiid oo la socday taliyaha guutada toddobaad ee ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi caraaye waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan ninkan ayay wararku sheegayaan inuu ka badbaaday qaraxa laakiin qaar ka mid a ilaaladiisa uu khasaare soo gaaray isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal xoogan ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen degmada jannaale dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeya gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanada taabto iyo hoosingow oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka jubbada hoose waa mahadsan tahay haashim cabdinaasir ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayda kaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa